Soomaaliya ayaa ku jirta marxalad kala guur ah xaaladda amniga ayaa waxaa laga muujinayaa walaac kadib markii kooxda shabaab ay weerartay xarunta aadka amnigeeda loo ilaaliyo ee Harane oo ay degan yihiin safaaradaha reer galbeedka sidoo kalena qaraxyo sababay dhimashada dad ku dhow konton ruux oo ay ka mid ahaayeen siyaasiyiin ayaa ka dhacay magaalada beledweyne haddaba maxaa keenay in xilligan oo kale ay soomaaliya ka dhacaan falal amni darro wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho cabdicasiis axmed barrow ayaa arrinkan ka waraystay taliyo ku-xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka soomaaliya ismaaciil daahir cismaan
cabdicasiis waa mahadsan tahay waa ku salaamaya adiga dhammaan dhegeystayaasha oo dhan waxaan rabaa marka hore inaan hadalkayga ku bilaabo mar haddii maarata marxaladaha noocan oo kale ee aad maarata dhacaan waxa keenaya waa labo sabab sababta koowaad oo ah siyaasadii oo aan ahayn mid degan iyadoo lagu jiro doorasho lagu jiro iyo isfahamwaa iyo maaragtay isqabqabsa dhexeeya labadii xafiis ee ugu waaweyneeda dalka xafiiska ra-isul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha marka taasaa meesha waxay ka saartay in amnigii uu noqdo mid maaragtay hal meel laga hago waana midda keentay habacsanaanta dhanka amniga ah maalmihii u dambeeyey gaar ahaan lixda bilood oo ugu dambeysa inkastoo aysii kala darnaayeen dalka hadda waxa uu ku jiraa marxalad kala guura oo doorashooyinkii baarlamanka aqalka hoose ayaa gabagaba ah waxaan rabaa inaan ku weydiiyo yaa iska leh mas-uuliyadda amniga ee dalka aragti ahaan markaad adiga fiiriso
su-aashaas ilaa hadda wax jawaaba looma hayo waxaan arkaya taliyaasha ciidamada oo la kulmaayo madaxweynaha amarna uu siinayo inay amniga sugaan iyadoo goobta maaragtay fadhigaas uu ka dhacayna aysan joogin hal qof oo ka socda fulintii golaha wasiirada haddii ay noqon lahayd wasiirka gaashaandhiga ama haddii ay noqon lahayd wasiirka amniga labadaba marka inta amniga uu siyaasadaysan yahay u malayn maayo in la helaayo nabadgelyo degan ee cabsida ugu weyn aniga aan qabo iyo soomaali badan ay qabtaan waxa waaye dalkan inay inay ka dhacdo doorasho aan xasiloonayn inay ka dhacdo sidaad ku doodayso waxaad leedahay amnigii iyo siyaasadii ayaa isdhex galay iyadoo kale aragti duwanaan uu jiro sidee arrintaasi loo kala saari karaa baad is leedahay amniga sidiisaba siyaasada ma soo geli karo waxayna ku caddahay dastuurka dowladda federaalk ay ku caddahay inaan amniga marnaba la siyaasadayn waxaan haynaa taliyaal ciidan oo xildhibaano noqday welina booskooda jooga sharciga noo qorana waxa uu sheegayaa iska dhaaf inuu xildhibaan noqday xataa haddii qofku uu haweysto inuu maaragtay bosishin siyaasadeed uu tartamo inuu xilka ka tago marka waxaa isku milmay amnigii dadkii mas-uuliyadda ka mas-uuliyaddiisa lahaa iyo siyaasadii sidaad la socotaba dhibaatooyin amni ayaa dhacay maalmihii ugu dambeeyey garoonka diyaaradaha oo kale waa la weeraray magaalada beledweyne laba qarax oo ka dhacay in ku dhow konton ruux ayaa ku dhimatay sidee xalka kuula muuqdaa si dhibaatooyinkan dhacaya oo kale looga baaqsado xaaladda waxaa loogu gudbi karaa uma baahna guddigaa loo saaraya iyo waa la baaraya xaaladda waxay u baahan tahay ficil ficilkaasna qofka iskale sharciyan dastuurkana uu siinayo waa xafiiska ra-iisul wasaaraha ra-isul wasaaraha la rabaa inuu amniga dalka maarata hal gacan ku qabto gacanta kalena dalka uu doorasho ku geeyo ismaaciil amniga dalka soomaaliya waad ka soo shaqaysay oo taliya ku-xigeenkii hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaad soo noqotay amniga dalkana wax badan ayaad runtii kala socotay oo waad ogtahay muqdisho iyo xaaladda iminka lagu shaqaynayo kala aragti duwanaan siyaasi ah ayaa jirta sida aad tilmaamayso iyadoo siyaasadda lagu kala duwan yahay miyaa haddana amniga meel qura looga soo jeesan karin oo aan la isla qaban karin amniga laga shaqeeyo u malayn maayo labada mas-uula dalka ugu sarreysa ayaa hadda waxaa ku dhex jira ciidamo amisom oo kala ilaalinaya labadoodii marka laba nin oo la kala ilaalinayo u malayn maayo inay si wada jir ah iyagoo wada socda ay amni sugi karaan marka waxaa loo baahan yaha waxay tahay in amnigan mas-uuliyaddiisa qof uu qaato qofka sharciyan u lehna waa ra-iisul wasaaraha ra-isul wasaaraha laga rabaa inuu amniga gacantiisa uu kusoo celiyo si dalkan ay uga dhacdo doorasho nabdoon mas-uuliyadda amniga iyo doorashadana waa isaga dhabarka u dhigto
kaasi waxa uu ahaa ismaaciil daahir cusmaan oo soo noqday taliya ku-xigeenkii hore ee nabad sugidda iyo sirdoonka soomaaliya isagoo ku sugan magaalada colombos ee gobolka ohaayo ee dalkan maraykanka ayuu qadka telefoonka ugu warramayey wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho cabdicasiis axmed barrow